bismillahi raxmaan raxiim runtii madaxweyne farmaajo markii la doortay sideedii febraayo sanadkii labo sano ka hor aad baa maarata loo soo dhaweeyey waxaan weynaada lahaa in maarata dalkan wax badan uu qaban doono khaasatan xagga nabadgelyada iyo maaragtay arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha iyo waxyaabo badan maarata ayaa rajo badan ayaa la lahaa dadweynaha dhan waxay dhahaan farmaajo haliigeeyo farmaajo haliigeeyo soomaali meel ay joogto maarata aaday usoo dhaweysay farmaajo runtii waxaa waaye waxaan laga filayaa maaragtay in dalkii qarannimada soomaaliya sharaftii soomaaliya inay soo noqoto ayaa la filaayay iyadoo maaragtay laga sudaal qaadanayo aragtidii ahayd lixdii bilood uu ahaa ra-isul wasaaraha hawshii wanaagsaneed uu qabtay marka saasaa maaragtay rajada saas ay ahayd runtii aada u xumahay rajadii maaragtay oo boqolkii boqol ahayd maanta ina maaragtay boqolkii toban xataa aan jirin oo maaragtay laga rajabaalay dawladiis farmaajo sababta waxaa waaye wixii loo doortay oo loo ayeeyey oo maaragtay laga rabay oo laga sugaayay waa waa hareer maray barnaamijyo kale oo annaga aan fahmi weyn ayuu dhexgalay oo ah tan ugu weyn waxay tahay in maaragtay laba kun iyo labaatanka maaragtay sidii uu soo laaban lahaa ayaa maarata shaqada lagu bilaabay in maaragtay maamul goboleedyadii iyo iyo asaga ay heshiin waayaan in maaragtay amnigii wax ka qaban waayaan in maaragtay dhaqaalihii iyo magaaladii xamar maaragtay hataa amniga markuu imaanaya hadda aada hadday ka fiixan tahay asbaarooyinka maarata magaalooyinka gudaha magaalada xamar gudaheeda aaday u bateen wadooyinka oo maaragtay gobolada baydhabo ilaa kismaayo ilaa ambeel mari kara malaa waa la haystaa afkuwii maaragtay in diyaaro lagu sida mahane lama tegi karo madaxweyne kasan tegi karin marka runtii waxaa waaye wax oo maanta la qabtay oo xagga amniga ah ma jiro in siyaasiyiin la beegsado in maaragtay oo oo maaragtay waxbaa maaragtay siyaasiyiinta ay fashilmeen annagayna fashilnaa wax saas ay yidhahdaan waa arrimo maaragtay yar aa lagu warwareeganahaya maamul goboleedka baydhaba waa arkaysa wax ka dhacay dhibaato ka dhacday waa maaragtay dawladda lacag badan kaga baxday meesha ceeb badanna kasoo gaartay dadkii musharaxiinta qaarna ay raasatay ethoobiyaana weyn ay sitay beesha caalamka maaragtay ay ku dardeen iyo u n-ka oo dhibaato badan maaragtay ay soo jiisay marka runtii waxaa waaye siyaasad oo gudaha amniga arrimaha dibada iyo gudaha iyo amnigii iyo dhaqaalihii iyo arrimaha bulshadii iyo wax maaragtay maanta u horgelay dawladdan laba san gudaheed ma laha man laga filayo hadda maaragtay inay wax sameyso soo dhiman waayahay mudane qabiir dhanka amnigana waa tahay bal aan barbardhig isku barbardhig isku sameyno labadii sano ee lasoo dhaafay iyo labadii ka horeysay tusaale ahaan amniga dalka meesha uu marayay mays leedahay waa uu ka soo raayay ama waa uu ka daray midkood
amniga kama soo raayin bal waxaa waay magaalooyinka maarataxaasatan caasimada iyo maarata meelaha u dhow subeelooyinka iyo ilaa xataa boosaaso amniga maarata yani aada bu maarata usoo xumaanayaa waa maqlaysa dalaa dhowba in ajnabi oo maarata haystay b b world kordadii caalamigeed oo imaaraadka kale ninka cadaankaa lagu dili taas maalin cad lagu dili marka xamar waa arkaysa qaraxyada isdaba yaalaan kii ugu dambeeyey waxaa waye kii oo moolka muqdisho muqdisho mool iyo meeshii italian cafe agteeda ku dhacay marka xataa dawladda maaragtay madaxweynaha mise ra-isul wasaaraha tacziya xataa ummaddan dawladda meesha ka dhamaatay hantida meesha ku baabaaday dhibaatada meesha ka dhacay tacziya xataa ummaddan dadkii meesha ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacday marka aada baan u xunahay in mas-uuliyaddii xataa maaragta nasiib gabahayo oo maaragtay wax dadkii xataa oo meeshaan ku dhintay oo ku dhaawacmay maaragta aan yani la siinayna waxaa laga yaabaa kenya hadday wax ka dhacaan oo maaragtay arrimaha saas oo kale ka dhacan in loo tacsiyeyo oo dawladdii shacabka kenya loo tacsiyey laakiin soomaalidii shacabka meeshaan ku baaba-ay wax tacsiyeynahay wax mas-uulka ah baa la weysan yahay marya
waa gartay marka hadda la fiiriyo dadka qaar oo arrimahan aragti ka dhiibtay waxa ay sheegeen in afartii sano dowladdii xasan sheekh iyo labadii sano hadda uu maamulayay madaxweyne farmaajo marka la isku fiiriyo falalka amni darre ee dhacay afartaasi sano ee aada uga bateen labadan sano bal adigu maxaa arrintaas kaaga muuqda
saas waay runtii waxa waaye hal maalina waxaa dhimatay ilaa sagaal boqol qof ma qarayay maarti zoobe marka hadda waxaa waaye meelaha checkpointada isbaarooyinka aaday u bateen waddooyinka waa la soo anweysan yahay meel kasta waa la soo cariiri si loo xiraayo soo loo xiraayo oo dhagaxa loo dhigaayo oo jawaano loo dhigaayo waddooyin la mari karaaba iska yar magaalada dhan waxay noqotay magaalo oo maaragtay oo dagaal ka socda oo kale ay noqotay marka waxa weeye waagii xaasan sheekh runtii waxa weeye wax badan waa ka xumaadeen laakiin wuxuugu sameeyey afar maamul goboleed uu sameeyey hirshabelle asagaa sameeyey galmudug asagaa sameeyey koonfur galbeed asagaa sameeyey xataa maxaa la jubbaland asagaa sameeyey wax kasta wax badan ha ka xumaadeen xasan sheekh laakiin yani meel meel badan uu ku fiicnaa runtii intaas maamul asagaa sameeyey maanta maamuladay maaragtay wax la dumiyey iyo wax maaragtay oo aan shaqayn karin oo maaragtay laga soo horjeedo ay noqdeen
waa gartay hadda laba sano ayaa u hartay laba sano waa usoo dhammaatay dowladdan oo uu hogaaminaya madaxweyne farmaajo ma is leedahay labada sano ay hartay isbedelo dhanka amniga way keeni karaan
ma filayno ma filayno labadii sano oo farayshka ahaa oo dawladdan maarata xiisaha loo qabay oo wax badan rajo laga qabay ayay wax qaban waayeen hadda iyadoo laga rajo beelay oo maaratay oo sumcaddeeda maarata aada u liidato dawladda doorasho xataa inay dhici karto intaa lama oga shaki badan naga jira anaga axsaabta haddaan nahay siyaasiyiinta ah inay doorasho dhacayso shaki weyn naga jiro laba kun iyo labaatanki waaba waa timid hadda waxaa ugu dhiman dawladdu maaragtay sanadii wax la jiro ilaa ugu dhiman ma garatay marka intaas maku diyaarin karaan one man one vote axsaabtii axsaab badan maaragtay la siiyey maaragtay shahaadooyinku meel gaar ah oo guryo guryo karaysteen oo meel karaysteen oo oo kharash badan ka baxay laakiin sidaan arkayna in maaragtay doorasho ay dhacayso oo maaragtay one man one vote hataa calalaqal hataa magaalooyinka maaragtay oo la tegi kara hadda inay doorasho ka dhici karto uma malaynin ma manaqaana qaabka ay soo wadaan qaabkii horena maaragtay oo ahaa hataa maxaa la yidhi in gobollada la aado maamul goboleedyada la aado oo ergihii waxaas la diro oo saas ugu soo dartana maamul goboleeda iyaba maaragtay dagaal ka dhexeeya taas hataa inay suurtoobayso uma malaynayno marka manaqaana dalkan meesha loo wado runtii ma cadda yani wax soo socda wax oo maaragtay la qiyaasi kara maaha wax maaragtay oo maanta oo wado lahaayna ma laha in facebookyada meelaha iyo laisku faaliyo meel la tago oo wasaaro la tago laisu soo sawiray iyo maarata barakacyaal loo tago laisku soo sawiro maana wax oo maaragtay reality oo xaqiiqa ah ma hayso dawladan waxayna maaragtay sheegaysaa maaragtay in mishaar ay bixinayso mishaarka waajibkeeda inay bixiso waaye waxaas wax lagu faana maha ceeb waaye mishaaraan bixina ceeb waaye adduunka waa lagula yaabaa haddee dee qof shaqaale adigaa qortay haddaad mishaar siinayn maxaa maa ma u qortay waa marka mishaaraan bixina ay ku faanayaan taas waajibkooda waay waxaa laga sugaayo waay hadday bixiyaan waajibkooda hadday bixi waayaan maarata waajibkooda ay gabeen intaasna ku faanaan intaasna wax lagu faana maarunti